waxaan u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii xafladda kasoo qaybgalay lagu guddoonsiinaya ardayda maca caafimaadka shahaadadii ama ay mutaysteen muddada sanadka ah ay wax usoo baranayeen kasoo qaybgalayaasha aada iyo aada ugu mahad celinayaa isugu jira ururada haweenka ururada dhalinyarada kuwa bulshada kale rayidka ah iyana si weyn baan ugu mahad celina ka qalinjeebisay ee aada difcadda ugu horeysay ka qalinjeebisa macadkintu deegaanka booda ka furaa waa labaatan arday ayay tiradoo danta isugu jira wiilal iyo gabdho walow ay u badan yihiin gabdho u badan yihiin ardayda kaalmaha gala iyo dhamaanba ardayda gabdho u badan yihiin waa labaatan arday tiradoodu hadda jamac waraysigagana siinayso shabakada wararka cr dot com bal dhegeystayaasha waxaad u sheegtaa iskuulku intuu furnaa baahida keentay inaad aad iskuulkan furtaan bal arrimaha noo sharax
iskuulku markii hore aas-aaskiisii hore kolley fikradda waxaanu ahayn dhalinyaro markii hore kasoo qalinjisay deegaanada koonfurta soomaaliya markaan aragnay deegaanada oo ka jirto dhibaatooyin caafimaadka oo xagga dadka deegaamadan a c c ku dhaqanay ay xagga caafimaadkii baahi weyn ay u qabaan oo aysan jirin wax macaadoo markaa soo saara caafimaadka waxaan xusuusnay in aanu deegaanadii ka furno goobaha caafimaadka lagu barto marka waxaa noo suurta gashay anagoo in badan hawshan kusoo jirnay in labadii bishii toddobaad aan ku guuleysano in buuholaan duruusta ka bilowna ee labada kun iyo sagaalkii maantoona oo bishii toddobadii bishii toddobaad oo sanada labada kun iyo tobanka ay tahayna arday sanadka wax soo baranaysa aan guddoonsiino ashaadadii ayaa ilaahay noo suurtageliyey jaamacow koorsooyinkan dhinaca caafimaadka bal noo sharax ma koorsooyin bal dhegeystayaad badan baan caafimaadka iyagu aan taqaqus u lahayn tirada ardada qaybaheeda kala duwan noocyada caafimaadka ardaydana maanta ay ka qalin jabisay bal noo sharax waa sax cali marka duruustu ko way kala duduwanta caafimaadka saynu soonahayba laakiin ardaydan hadda koorsan ka qayb jibisay waa arday nersina oo kualfayr nersina aan ugu talagalnay oo duruustii oo si kooban oo deg dega ay ku qaateen oo hagarla ay ku bixiyeen muddo sanada lagu soo koobay waanu rajeynaya in koorsooyintan ka duwan aanu helno laakiinse nooma suurtagelin oo cilado ka jira deegaanka awgood macalimiinta yar iyo agabka waxbarashada deegaanka iska yar nooma suurtagelin inay aanu helno koorsooyintan ka duwan laakin waxaanu rajeyneynaa in aanu insha allah dhaqso noo suurta gasho
tirada guud ee ardayda maxadka caafimaadka o t t b waa imisa
tirada ay isku celcelis hadda adugu boqol iyo labaatan arday ba hadda iskuulka wax ka baran jirtay marka labaatan ku hadda waa labaatanka iyagu maanta guddoonsiinay certificatekoodii tirada hadda dib usi dhigana sanaadu waa boqol arday tan qudheedu dee koorsooyin cusub ayaan rajeynaa inaanu u bilowno oo sida ugu dhaqsaha badan waan rajeyneynaa ardaydan maanta qalin jibisay maxaa aada ugu talagasheen ka maxad ahaan idinku dhinacyada hawla mas-uuliyiinta caafimaadka ee buuhoodle ama goobaha kale caafimaadka wax xiriira mala yeelateen ardaydan si ha uga hawlgalaan
wallaahi kolley ballanqaadada way iska badan yihiin oo deegaamo maamulada deegaanada inoo ku xeeran iyo ballanqaaday bixiyeen way jiraan laakiin annaga hadda waxaa nooga qorshaysan koorsoo cusub oo hadda aan soo xidhnay in ardaydii kaalmaha wanka iyo tuwa iyo tiriga gashay ay si free ay ku dhamaystirtaan ku qaataan koorsada ayaanu rajeyneynaa hadda oo bilaaban doonta ayamaan soo socota ugu dambeyntii dhinaca maamulada wax gacana ma ka hesheen ama dhinacan certificateska ha ahaato idinka caawiyaan ama dhinaca dhaqaalaha ahaato ama wax dhinaca nooc kasta ha ahaatee maxadkiinan meelna mauga hesheen wax taageera ilaamka
maya wax xagga maamulada oo aan taageero ama gacan aanu ka helen ma jirto waayo waynu wada ogsoonahay gobolka in maamulada deegaanadayna ku xeeraniba cadaadin iyo xagga horumarka iyo waxyaalahaas oo dhan ay kaga hayaan in badan baa cabashooyin umuujinay oo aan hor dhignay laakiin ilaa iyo hadda wax waxtar aanu ka helnay ama gacansiin aanu ka helnay ma jirto kamana rajeynayno
wuxuu ahaa macalin jaamac cali maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka maxadka caafimaadka ee o t t a buuhoodle oo u waramayay shabakada wareedka adeegaag dotcom aada umaastay guddoomiye